إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah salaamuullaahi calaykum soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo alfurqaan saaka qodobada aan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah in ka badan soddon askari kenyaati ah ayaa ku nafweeyey qarax xoogan oo ay mujaahidiintu kula beegsadeen dhulka n f d afar qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday isqabqabsi dhuleed oo ka dhacay magaalada muqdisho mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaalo kala duwan ku qaaday fariisimo askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay ka samaysteen gobollada galgaduud shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo jubbooyinka cabsi horleh ayaa soo wajahday madaxda maamulka hiirshabeelle kadib markii ay kordheen weerarada ay fulinayaan mujaahidiinta al-shabaab sakada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey qaybo ka mida walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay musuqmaasuqa ka dhex jira dowladda federaalka bukaankii ugu horeeyey ee u dhashay dalka ingiriiska ayaa u geeriyooday fayruska omicron قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaada ah taariikhda hijiriyaduna ku beegan tahay tobanka bisha shanaad sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada in ka badan soddon askari kenyaati ah ayaa ku nafweeyey qarax xoogan oo ay mujaahidiintu kula beegsadeen dhulka n f d maxamed amiin ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee ka howlgala dhulka soomaalida ay ay kenya haysato ayaa shalay oo isniin ah fuliyey weeraro ka dhan ah ciidamada kenya oo isugu jira kuwo toos ah iyo qarax weyn wararka naga soo gaaraya gobolka wajeer ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerareen ciidamo kenyaati ah oo joogay tuulada konton oo hoos tagta qorof xaraar ciidamada kenya ee lagu weeraray tuulada konton ayaa durbadiiba cararay waxaana lagala wareegay tuulada hase ahaatee kenyaati kale oo ku sugnaa meel hal kilomitir u jirta tuulada la weeraray ayaa soo baxay iyagoo gurmad ah kuwaas oo ka soo hormaray gaadiidkoodii islamarkaana lugeynayay ayaa durbadiiba waxaa qabsaday qarax aada u xoogan sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedo lagu kalsoon yahay ciidamo tiradooda u dhexayso soddon ilaa iyo afartan ayaa waxa ay dul istaageen goobtii ay miinadu ku aasneed kadibna mar qura ayay la qaraxday miinadu taas oo keentay in gebigood ay ku baaba'aan goobta mana dhicin xitaa hal askari inuu ka badbaado meydadka ciidamada ayaa muddo laba jeer ah waxaa daabushay diyaarad nooceedu yahay helikobter markii hore diyaaraddu waxa ay qaaday meydadka askartii ku dhimatay qaraxa balse aan waxyeello daran soo gaarin jirkooda halka marka labaadna ay qaaday xubno jirkoodu aad u jarjartay miinadu ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda kenya oo ku aadan dhacdadan khasaaraha badan dhalisay dowladda kenya ayaa sanad weliba u baroor diiqda kumanaan kun oo ciidamo ah kuwaas oo looga dilay gudaha dalka soomaaliya iyo xitaa gudaha dalkeeda afar qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday isqabqabsi dhuleed oo ka dhacay magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya xaafadda soonakay ee degmada hodan waxaa ka dhacay weerar dhaliyo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawaca kaas oo uu sababay muran ka dhashay isqabqabsi xagga dhulka ah weerarkan ayaa la sheegay inay geysteen dhallinyaro ku hubaysan tooreeyo iyo biro shub ah waxaana lagu soo qaaday mid ka mid ah qoysaskii dhulka isku hayee hal qof ayaa lagu dilay weerarkan oo dhacay xilli habeen ah halka lagu dhaawacay saddex kale oo ka mid ah xubnaha qoyska oo uu ku jiro aabihii guriga dhulkan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa dhul caam ah islamarkaana ay degganaayeen qoyska hadda khasaaruhu soo gaaray qaar ka mid ah ehelka dhibaatada loo geystay ayaa warbaahinta la hadlay dhacdada xalay nagu dhacday masiibaan ku tilmaami karaa weliba masiibo weyn dad aan wax galabsanin oo masaakiina oon dad dhibaato u geysan ayaa la qabtoo la baabiiyey ninbaa waxaa muxuu hata wiil walaalkay ah dhul yaroo meel yar oo basiiba ay muxaata isdegnaayeen intaas yartaa mar walba waa kusoo sikadaan dhulkan iga sikinina la dhahay xoogaa duuradii maray aheeda isku buuqeen kabacdina maxaa la dhahaye habeenkii intuu ninka yimaado yidhah layga garbaxo reerka intay garta ku maqnaayeena wiilashaana waxba ogeena la weeraray midna waa dhintay labana waa dhaawac aabbaheena dhaawacaadba waa soo aragtay labadooda meesha yaadeen wiilka kan dhintay halkaas wadnaha laga gelisha maxaa tahay labada kaleetana muxuu ahaatay midna caloosha laga geliya iyo kelida midna dhabarka iyo sinta laga gelisha aabbana muxuu tahay daqar inta ah oo laba mar bir lagu celiyey oo xaggii xag u kala dhacay ilaa iyo inta sidoo kale mid ka mid ah ehelka la waxyeeleeyey ayaa isaguna wuxuu yidhi sidan mid waa ibraahim cabdullahi abdiraxmaan waa walaalkayga iga yar mid kalena maxamed sheekh xasan waa walaalkay iga yar waa adeerkay dhalay xuseen waa walaalkay adeerkay dhalay isna waa iga yaryahay adeerkayna waa dhaawac waxa dhan buu hallaayay cid famiil ah ayaa laysay dhacdadan ayaanan ugub ahayn marka la fiiriyo dhacdooyinkii horay u soo dhacay waxayna mararka qaar labo qabiil isku dagaalaan dad badanna iskaga laayaan muran ka dhashay dhul la isku hayee muwaasad alkataayib ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub jabhadda aliclaamiya oo ah barta rasmiga ah ee lagu baahiyo muuqaalada ay soo saarto muwaasad alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa lagu ballan qaaday baahinta muuqaal cusub oo ay dhowaan alkataa'ib soo saari doonto sida ku cad sawir la baahiye muuqaalka waxa uu ku saabsan yahay dagaal la xili habeen ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe tuulada waxaa lagu magacaabaa cali yaale waxaana rajaynayaa in saacadaha soo socda alkataa'ib ay baahiso ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo kala duwan ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay ka samaysteen gobolada dalka qaar dagaaladii xalay dhacay waxay mujaahidiinta al-shabaab ku kala qaadeen fariisimo askarta shisheeye dalka kusoo duuliyey soomaalida la shaqaysa ay ku leeyihiin gobolada jubbooyinka shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo sidoo kale galgaduud gobolka jubbada hoose haddaan ku bilowno mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka qowqaani mujaahidiinta sidoo kale waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka husingow kenyaati ku sugan waxaa lasoo sheegay xilliga ay mujaahidiintu weerarka qaadayeen in mid ka mid a diyaaradaha dagaalka oo ay leedahay dowladda kenya ay doonaysay inay ku degto xerada balse dagaalka ay mujaahidiintu ku qaadeen xerada ayaa ku qasbay in diyaaradda ay dib u laabato dhanka shabeellaha hoose mujaahidiintu xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada degmada jannaale degmada afgoy gaar ahaan buundada yar sidoo kale waxaa lagu weeraray askarta dowladda federaalka sidoo kale shabeellaha hoose xalay waxaa lagu weeraray shisheeyaha ku sugan deegaanka danow dhanka shabeellaha dhexe isna waxaa ku sugan soo duulayaal ka yimid dalka burundi waxaa lagu weeraray ciidamada deegaanka buurane oo hoostaga degmada mahaday ugu dambeyn gobolka galgaduud mujaahidiintu waxa ay dagaal xalay ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada dhuusa mareyb waxaa ku sugnaa garoonka ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ee uu hogaamiyo axmed cabdi kaariye qoorqoor tafaasiil ku aadan dagaaladii xalay ka kala dhacay gobollada dalka qaar lama helin haddii ay wax soo kordhaan wararka iyo barnaamijyada soo socday alfurqaan ayaad ku maqli doontaan cabsi horleh ayaa soo wajahday madaxda maamulka hirshabeelle kadib markii ay kordheen weerarada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya walaaca ay qabaan madaxda maamulka hirshabeelle ayaa laba lixaadsaday ka gadaal weeraro xarakada shabaabulmujaahidiin ka yimid oo laga fuliyey magaalada jowhar iyo weliba garoonka iyadoo horay weeraray u jireen dhowaan xarakada shabaabulmujaahidiin qarxayay waxay ka fulisay gudaha magaalada jowhar waxaana halkaasi ku dhaawacmay xildhibaano iyo saraakiil iyadoo nin ergey ahaana goobta uu ku dhintay sidoo kale waxaa xusid mudan in garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar xarakada shabaabulmujaahidiin ee madaafiic badan ku garaacday xilliga garoonka la weerarayay waxaa halka ku sugnaa saraakiil caddaan iyo madowba leh oo shisheeye ah iyo kuwo ka tirsan maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlawa ayaa ah in ninka iminka cabsida ugu daran qaba islamarkaasina laga dareemay shalay waxa uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar waxa uu qaaday tillaabo hor leh oo amniga la xiriirta taa oo dad badan ka yaabisay asiga iyo istaafkiisa qaaska ah ayaa waxay qaateen lebis aan la kala oqoon amaba isku nuuc ah waxa uu doonayey haddii xarakada shabaabulmujaahidiin asiga bartilmaameysanayso in la kala gara waayo asaga iyo istaafka sidaasna cidda asiga u socotaa ay ku beegsato qof ka mid a ilaaladiisa amniga magaalada jowhar ayaa aada loo adkeeyey iyadoo culays weyn la saaray dadka shacabka ah inkastoo aan madaxtooyada hirshabeelle awalba inta badan laga hurdi jirin haddana xaajada ayaa iminka sii adkaatay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku nool silic iyo saxariir sababtan waxay tahay cabsi ay ka qabaan xarakada shabaabulmujaahidiin mid ka mid a maamulada jilacsan ee aadka u liita waa hirshabeelle
sakada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey qaybo ka mid a walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyadoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal dadweyne ah zakariya cumar ayaa ka waramaya dadweynahan oo ka kala yimid qaar ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa xoolaha sakada ah loogu qaybiyey deegaanka warciise ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona mid weliba oo ka mid ah dadweynahaasi la guddoonsiiyey xoolaha gaar ahaan nimcooleyda ariga qaar ka mid ah dadweynahan oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa ay ka warbixiyeen dareenkooda magacii waa maxamed cabdi cumar ka soo tegay tuulada qoor dheere ee degmada raagaceelle waxaana qaatay labaatan neef oo ariya ilaahay mahadda iskale maxaa ku qorshaysan marka maxaad ka samayn doontaa ma iibsanaysaa ma dhaqaalaysanaysaa qaarna waa waa galley aan ka dhiganaa qaarna waa ilaashanaa waxaan jeclahay dekadan sekadeeda in ilaahay ciidankiisa aan seka aan aan iska xeero ilaahay igu waajib yeelo cadowgana ilahay naga dulqaado magacayga waxaa la yidhaha cali maxaa cabdulla sheikh waxaan joogaa warciisa degmada ka tirsan gobolka jowar walaal aniga shaksiya ahaantay waxaan helay labaatan ruux toban ericad waaye tobanna ida waaye intaas anaa aan helay wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowaanahan waxaa laga qaybinayay sakada xoolaha nool kuwaas oo la siinayay dadka mutaystay ee allah uu ku tilmaamay qur-aankiisa sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cali aadan bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya musuq maasuqa ka dhex jira dowladda federaalka xilli hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka uu la degay musuq maasuq baahsan ayaa waxaa isa soo taraya dadka ka cabanaya dhibaatada ay ku qabaan arrinkaas dadkan ayaa waxa ay sheegeen in musuq maasuqa oo horaanba ay dowladda federaalka caan ku ahayd uu hadda labalixaadsaday maadaama la dooranayo xildhibaano cusub in laga hortago waxaa ugu daran dadka cadow ku ah waxa korabshinkooda ugu daran kuwaasoo la qaban dadka horay u socon maayo magaciisana kor ma aadayo waana waxyaabaha daaraha laga dhistaba oo oo dawladda dhammumaba isku caabaysaba laaluushaad bixinaysaa laaluushku lacagta sharciga waa ka badan yahaba meesha laga raabo inaad boqol doolar ama laba boqoloo doolar ee lagaga qaadi lahaa si sharciya waxaa lagu leeyahay sharciga waa boqol saddex boqoloo doollara a maaragtay aa lagaa raba haddii raba shaqada in laguu fuudeeyo marka soomaaliya meesha ay maashuqa ka gashay waa meel aad u sarraysa in la helo isla xisaab qaar kale oo ka mid a dadkan ayaa waxay sheegeen in madaxtooyada ay tahay halka ugu daran ee uu ka jiro musuqa xafiiska ugu sarreeya ee dalka laga maamulo waa madaxweynaha xafiiska madaxtooyada waa ayada dhexdeeda ayaa musuqmaasuqu ka jiraa marka haddii maskaxdu ay dawoobi weysana jidhka kale waa xanuunsanayaa wakhtigan kala guurkaa lagu jiro doorashadii oo maaragtay dahday iyo maaragtay hay-adihii wakhtigoodii dhammaaday iyo isla xisaabtan aanan jirin marka taas u sabeeya isleeya aniga ahaan waxaan u arkaa shubaalka shubaalkiida inuu yahay number one oo wax xaqiiq ah waxaana ka dareemaysaa mataqaanaa habka dhaqanka ay u dhaqmayaan hay-adaha dawliga wasaaradaha wakaaladaha
dowladaha shisheeye ee maalgeliya dowladda federaalka iyo ururo xiriir la leh ayaa ku eedeeya dowladda federaalka in sanad weliba ay kaalinta koowaad ka gasho musuq maasuqa adduunka warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan ugu dambaynna bukaankii ugu horeeyey ee u dhashay dalka ingiriiska ayaa u geeriyooday fayruska omicron ra-iisul wasaaraha dowladda ingiriiska boris johnson ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in ruux ka soo jeeda dalkaas uu u geeriyooday caabuqa omicron oo kasoo farcamaya cudurka coronavirus ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ruuxan oo la ildarnaa fayruska omicron uu ugu dambeyn u geeriyooday taasoo ka dhigaysa ruuxii ugu horreeyay ee dalka ingiriiska ugu dhinta caabuqan aad ayaan uga xunnahay haa noucan cusub ee korona ka soo farcamay xitaa wuxuu gudaha u galay cisbitaalada ayuu yidhi boolis xilli uu booqasho ku tegay xarun ku taala galbeedka magaalada london fikradda ah in omicron uu fudud yahay waa inaan dhinac iska dhignaa oo aan diiradda saarnaa sidaan uga taxadiri lahayn ayuu hadalkiisa raaciyey boris johnson noucan cusub ee cudurka coronavirus oo asalkiisa kasoo shaacbaxay dalka koonfur africa ayaa walaac xoogan waxa uu ku reebay dowladaha reer galbeedka iyadoona weli garoomada diyaaradaha ee dalalka qaarkood ay ku xayran yihiin dad musaafiriin ah warkii subaxnimo aad kala socoteen alfurqaan waa inaga inta